sabuuraddii konton iyo toddobaad ii naxariiso ilaahuw ii naxariiso waayo naftaydu adigay ku magan gashaa haah waxaan magan geli doonaa hooska baalashaada ilaa ay balaayooyinkaanu gudbayaan waxaan u qayshanayaa ilaaha ugu sarreeya oo ah ilaaha wax kasta ii sameeya isagu samaduu caawimaad ka soo diri doonaa wuuna i badbaadin doonaa markuu kan ilaqi lahaa i caayo seelah ilaah wuxuu soo diri doonaa naxariistiisa iyo runtiisa naftaydu waxay ku dhex jirtaa libaaxyo oo anigu waxaan dhex jiifaa kuwo dab lagu shiday kuwaasoo ah bini'aadmiga oo ilkahoodu yihiin warmo iyo fallaadho oo carabkooduna yahay seef af badan ilaahuw samooyinka ka sara mar oo ammaantaaduna dhulka oo dhan ha ka sarrayso dabin bay cagahayga u diyaariyeen oo naftaydii baa foorarsatay oo waxay hortayda ka qodeen god oo iyaga qudhoodii baa ku dhex dhacay seelah qalbigaa ii fadhiya ilaahuw qalbigaa ii fadhiya haddaba waan gabyi doonaa haah ammaan baan ku gabyi doonaa naftaydoy toos shareerad iyo kataaradoy toosa aniga qudhayduna waxaan toosi doonaa aroor hore sayidow dadyowga dhexdooda ayaan kaaga mahadnaqi doonaa oo quruumaha dhexdooda ayaan ammaan kugu gabyi doonaa waayo naxariistaadu waa weyn tahay oo waxay gaadhaa samooyinka oo runtaaduna waxay gaadhaa daruuraha ilaahuw samooyinka ka sara mar oo ammaantaaduna dhulka oo dhan ha ka sarrayso